إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliska milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa baahiyey xogta sargaal sare oo ka tirsan ciidamada atmis kaasi oo lagu dilay weerarkii buulamareer isagoo handhanka kala bogaadiyey weeraradii waaweynaa ee ka dhacay masagawa iyo buulamareer waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolkaas wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo bandhigtay lix askari oo ka soo goosatay dowladda federaalka mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxda dowladda safaradooda caalamka ay ku salaysan yihiin gacan hoorsi ama dawarsi alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay baahiso muuqaal muujinaya habkii loo laayay yugandheeskii joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose diyaarad dagaal ayaa ku burburtay magaalada al khartuum ee caasimadda dalka suudaan iyadoona weli ay dagaallo xooggan ka socdaan waddankaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey xogta sargaal sare oo ka tirsan ciidamada atmis kaasi oo lagu dilay weerarkii buulamareer isagoo handhanka kala bogaadiyey weeraradii waaweynaa ee lagu soo afjaray saldhigyadii ciidamada shisheeyey kow dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanada masagawa iyo buulamareer maxamed cali aadan ayaa ka waramaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ka kala dhacay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud iyo magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo lagu xasuuqay ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa sidoo kale shaaciyey xogta sargaal sare oo ciidamada yuganda looga dilay weerarkii aadka u xooganaa ee isbuuc ka hor ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen saldhiggii ciidamada yuganda ee degmada buulamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose magaca sargaalka lagu dilay weerarkaas iyo ciidanka uu haystay ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka kaasoo ku soo baxay laba luuqadood oo kale ah soomaali iyo ingiliish bogaadin iyo bishaaro weeraradii masagawaay iyo buulamareer ayaa ciwaan looga dhigay war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta al-shabaab taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu bogaadinayaa howlgalkii barakeysna ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska mujaahidiinta dhanka kale wuxuu taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu bishaaraynayaa inay xaqiijiyeen in weerarkii barakaysnaa ee buulamareer lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan hoggaanka ciidamada saliibiyiinta atmis qaybta yuganda kaasoo lagu magacaabi jiray gaashaanla dhexe edward nayororo ayaa sidoo kale lagu yiri war-saxaafadeedka oo sii socda gaashaanle nayororo waxa uu ahaa taliyaha guud ee guutada zuulu ee ka tirsan ciidamada saliibiyiinta yuganda kuwaasoo ka howlgala saldhigga buulamareer golweyn iyo beledul amiin ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose mahadoo idilna allah ayay u sugnaatay ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xogtan cusub ee uu baahiyey taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo aadaysa iyadoo saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha yuganda baadariga kirishtanka ah ee lagu magacaabo yuweri museveni uu qirtay in weerarkii xooganaa ee buulamareer looga dilay konton iyo afar askari waxa uuna sheegay in askarta dhimatay uu ku jiray sargaal ka tirsan ciidankooda shalay ayayna ahayd markii mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ballan qaaday inay baahin doonto isdaar qaar xiise badan oo lagu soo bandhigayo qaabkii uu u dhacay weerarkii xoogganaa ee cagta lagu mariyey ciidamada shisheeyaha uganda ee duulaanka ku joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxa ayna alkataa ibaahisay muuqaal yar oo horu dhac ah kaasoo uu kasoo muuqanaya amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda oo khudbad guubaaba diineed ah u jeedinaya ciidanka mujaahidiinta lana galaya baycatulmowt jasaaka allahu khayran waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee gobolkaas maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya
waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose a-sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo waraysi gaar ah siiya warbaahinta al-furqaan ayaa ka hadlay waxyaabaha ay u qabteen ummadda muslimiinta ah ee ku hoos nool harka wilaayada islaamiga ah sannadkan sii dhammaanaya kun afar boqol afartan iyo afarta mar uu soo hadal qaday dhanka amniga waxa uu tilmaamay in amni iyo xasilooni lagu haysto meelaha ay ka taliso wilaayada isagoo dhanka kale ka hadlay dhibaatada ka jirta meelaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo lanjirayaashooda warar naguma seegano dadka si guud ahaan way ka warhayaan cadowga dhibaatada uu deegaanka ku hayo weliba gobolkan shabeelda hoose waxaan dhibaato badan ayuu u geystay cadowga dadka muslimiinta ee ku nool haddee dil ahaan lahayd iyo kufsi dhac iyo mugti xadgudub aan lasoo koobi karin ayay deegaankan ka wada geysteen marka meelaha hadda ay joogaan waa meelaha hadda ay ugu liidato ugu daran dadkii haddee meelaha la furto dadka si mujaahidiin usoo dhaweynayaan tusaale ku filan marka dhibaato badanay ku hayaan culeys badan amniga habeenkii meelaha qaar lama socon karo noloshooda dadka ciriiri ayay geliyeen cadow aan u naxaynna meesha jooga waa masaalixdooda marna ka shaqaynaynin ayaa haysto ilahi subana wataala u diinana inuu ka dulqaado cadowgaas mar aynu weydiinay waxa u qabsoomay dhanka dacwada waxa uu sheegay in meel fiican ay marayso dacwada xalaqaadna ay ka socdaan masaajidda dowraadna ay u qabteen bulshada qaybaheeda kala duwan dacwada marka waxyaalaha hadda la xusi kara waxaa ka mid ah hadda gobolkaani si guud waxaa ka furan boqol labaatan sagaal markis ayaa ka furan dadka ka faa'iidaysto tiradooda waa sideed kun boqol sagaashan toddoba qof ayaa ka faiso rag iyo dumar iskugu jiro duruus kala duwan waa loo akhriyaa kuwa aan farta garanayna farta laga dhisaa kuwa dee wax yaqaana wax bilaaban yihiin duruus musalsal ayaa u socota oo muqararaad ay leeyihiin loo akhriyo dowraadkan la qabtay hadda khilaal hadda inta sanadkan gudihiisa ay tahay ilaa toddobaatan dowro dowladda marka iyo maraakiis dadka dhiganaya way kala duwan dowladda waxaa dadka lagu tanshiidiyaa si waxa weyaan uga caajisin dacwadan socoto istimraariyada uga caajisin dadka dowraadka loo qabtay hadda tiradooda waxaa gaaraysaa saddex kun sagaal boqol iyo toban qof meelahaas rag iyo dumar isku jiro dowraad loo qabanayo qabaa'ilaha ku jiro loo qabanayo odayaal dhaqanaha ku jiro ganacsataa ku jirto dad xirfladeeyo kala duwanaa ku jiro waxaa ka mid ah dacwada waxyaalaha nooga qabsoomay xamalaad dacwi ah oo sanadkan gudihiisa afar xamlo deegaanada lagu maray oo dad badan ay ka qayb qaadanayeen culumo iyo odayaal meelaha qaar ay ka qayb qaadanayeen shucara ay ka qayb qaadanaysa ayaa ka mid ah xamaladkaas waxaa ka mid ah mid kale oo xamalad dacwi ah ayaa ka mid ah oo aan u magac darnay kun caaliman oo mutacaliman dadka lagu ta'hiilinayo meelaha qaar deegaanada tuulooyinka ayaa ka socotay waxaa dhici karta hadda meelaha la xusi karo oo deegaanka ka hirgasha waxaa ka mid ah baraa oo kaleeto ay ka qabsoontay toorotoro degmada toorotoro way ka qabsoomantay tuulooyin fara badan ayaa la maray dadka ka faa'iidaystay hadda inta lasoo diiwaangeliyey dowradaasi waa afar kun laba boqol afartan iyo toddoba xamadaas dacwi ah dadka ka faa'iidaystay waa afar kun laba boqol afartan toddoba qof oo rag iyo dumar iskugu jiro wilaayada oo dhinacu dagaal kaga furan yahay haddana waxaa muuqata in wax badan ay qabteen oo ay u adeegeen bulshada iyagoo dhisa xarumo caam ah oo dadka loogu adeego waxyaalaha hadda haddii aan tusaale usoo qaato waxaa ka mid ah dhismooyinka iyo dayactirada xarumaha loogu adeego aan ku samaynay ilaa sideed toban xarumood meelahaas ay gaarayaan qaarkood hadda meelaha dadka loogu adeegayo hadda dhismaa ku socdo hadda istaalka goyn barrowa kuletaa ka mid ah oo muddo hadda socdo meel fiican hadda maraayo waxaa ka mid ah meelaha hadda dhismooyinka hadda alqima in hadda kuwooyin ka dhiseyno oo oo meel fiican ay maraysa insha allahu tacaala inaan gabagabeyn aan rajeynayno waxaa ka mid ah muastal xikma inaan haddee dhisnay oo dumarkii wax ku baranaayeen xirfooyin kala duwan lagu baraayay ayaa ka mid ah khidamaadkii la qabtay waxaa ka mid ah xarumo badan oo maamul ah la dhisay la dayactiray waxaa ka mid ah xabsiyo la dhisay ayaa ka mid ah oo xabsiyada waagi hore waxaa dhici karta in dadka iska ahan jireen mogtahay xabsi iska caadi oo dee hadda xabsiyadii hore waa laga bedelayo xabsiyo oo musqulaha gudaha ugu yaalaan oo qofka tuubihiis biyaha nadaafadiisa tuubadii hataa gudaha u taala ka mid ah meelaha noo qabsoomay la dhisay waxyaalaha hadda khadamaadka caamka ee la qabto waxaa ka mid ah isbitaalaan leenahay oo dadka lagu daaweeyo isbitaalladaas hadda muddada hadda sagaalka bilood ama tobanka bilood ah dadka lagu daaweeyey waxay gaarayaan koo ilaa toban kun iyo afar boqol ayay gaarayaan dadka hadda lagu daaweeyey waxaa ka mid ah waxyaalaha dadka bulshada loo qabtay dad masaakiin ah oo danley ah in raashiin loo qeybiyey gobolka shabeellaha hoose oo ah gobol istaraatiiji ah waxa uu hodan ku yahay wax soo saarka oo waxaa ku yaala dhul ballaaran oo dhanka tacabka beeraha looga faa'iidaysto wilaayada ayaa kaalmo u fidisay dadka danyarta ah ee aan awoodin inay tacbadaan beeraha kuwaas oo xilliyada abaaraha looga gacan haatin jiray muqdisho waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo kaleeto in ceelal loo qoday waxaa ka mid ah oo kaleeto kanaallo biyaha geenayay ee meelaha beeraha fofog in la dayactiray dadkana lagu baraarujiyey qaarkood la abaabulay ayaa ka mid ah waxyaalaha laga qabtay ilaa saddex toban kanaala hadda xamleynaya sanadkan gudihiisa qaarkood la dayactiray qaarna la qoday ceelashana waa ilaa soddon shan meelahaas ay gaarayaan waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda la qabtay oo dadka loo qabto ka mid ah in dadka masaakiinta ee danleyda ah ee awoodda badan aan lahayn in beeraha loo falo waxaa xasuustaa sanadkan gudihiisa ilaa iyo kun iyo laba boqol iyo konton saacadood in dad masaakiin ah lagu caawiyo xarakadii ay ku caawisay si ay waxaweyaan wax soo saarkooda ay u kaalmaystaan in beeraha loo falay makiinad la siiyey qaarkood hadda ilaa hadda way socotaa weli ma dhammaanin oo beeraha loo falaya
mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in madaxda dowladda safaradooda caalamka uu ku salaysan yahay oo keliya gacan hoorsi ama dawarsi mahad ayaa warkaas ka waramaya
ergeyga xasan sheekh maxamuud u qaabishan arrimaha abaaraha ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka hadlay madaxda dowladda federaalka iyo siday u dhaqmaan markay tagaan wadamada kale ee caalamka wuxuu sheegay inay tuugsadaan oo ay gacmaha u hoorsadaan dowladaha kale ee ay dhaqaalaha ka rabaan ayaga oo ku cataabaya inay baahan yihiin oo aysan waxba haysan wuxuu intaas ku daray inaysan gaar ku ahayn keliya madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha hase ahaatee ay ka siman yihiin dhammaanba xubnaha mas-uuliyiinta ka ah dowladda federaalka heer kastoo ay joogaan wuxuuna tilmaamay in wax ay ka sariiganayaan aysan jirin hadda madaxweynaha kii ka horeeya tuugsanaya kiisanaya baryotamayaan tuugsanaya baryotamayaan ah nihin dad tuugsanaya baryotamayaan ah weji ma leh dadka madaxdeena inaa ogaatiin waay sidana loo ummadda kale ay noo fiirinayso ay sidaas ku haysano farqiyaa u dhexeeya inta madaxweynaheena ama ra-iisul wasaaraheena ama madaxweynayaasheena dowlad goboleedyada ama qof kasta oo heer siyaasadeed jooga wasiir xildhibaan dheh qof allaale iyo qofkii adduun aadaa wax kale ma qabtaa madaxa soomaaliya waa soo tuugsadaan hanala kaalmeeyo hanala dhaqaaleeyo wax hanala siiyo ciidan hana loo dhiso mishaar halkala bixiyo hanala garab istaago dhaqaaleha hala kabo deynta hanala ka cafiyo tuugsaan ku jirnaa dadka barakacay hala siiyo abaarta wax nala kala qabto caafimaad daawo hanala siiyo madaxweyne soomaaliyeed meel ou tago iyo maqaamu istaaga waa tuugsadaa soomaalina ogtaa la rabaa isagoo sii hadlaya ayuu intaas ku daray inaysan gaar ku ahayn kuwa hadda jooga ee dowladda federaalka lagu magacaabo balse uu soo socday tuugsigan ilaayo intii ay jireen dowladihii ay shayuhu gacanta ku hayeen ee waddanka soo maray ma aha xasan sheekh hadda madaxweynaha kii ka horeeyaa tuugsanay kii kasii horeeyaa tuugsanay kii kasii horeeyaa tuugsanay ilaa iyo xataa markaan dowladda ahaynan tuugsanaynin ee dowladdii dhexe ay jirtay oo ay macnaha lahayd waa tuugsanaynin cabdiraxmaan cabdishakuur laftirkiisu ma aha nin ka maran arrinta tuugsiga ah ee uu ku eedeynayo xasan sheekh iyo dowladdiisa waana ninka ugu tuugsiga badan marka la fiiriyo dowladda federaalka dhexdeeda sababtoo ah xilka uu ku magacaaban yahay ayaaba tuugsi oo keliya ku salaysan iyo in dowladaha kale ee caalamka dhaqaale loo doonto madaxda dowladda federaalka ayaa markay iskhilaafaan waxay bannaanka soo dhigaan waxyaabo fadeexad ku ah kuwaasoo markii hore ay qarin jireen
alkataib ayaa waxaa lagu wadaa inay baahiso muuqaal muujinaya habkii loolaayay yugandheeskii joogay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose muasasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay baahisay hordhaca muuqaal kooban kaasi oo lagu soo bandhigayo weerarkii sida ba-an loogu xasuuqay ciidamadii yugandheeska ahaa ee ku sugnaa magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose hordhaca muuqaalka ay soo bandhigtay alkataa'ib waxaa kasoo muuqanaya amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh axmed cumar abu cubaydah wuxuuna bayco adag la gelayaa ciidamadii halkaas xasminta ku qaadi doona sida muuqaalka yar laga dheehanayo muuqaalka sidoo kale waxaa lagu arkayaa bilowga hore ee weerarka camaliyad istishhaadi ah oo mujaahidiintu ku daahfurayaan muuqaalkana waa mid aad u xiiso badan ay dad badan oo soomaaliyeed islamarkaana ku sugan dalka iyo dibadda sugayaan wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa magaalada saako waxay ku soo bandhigtay lix askari oo kasoo goosatay dowladda federaalka maxamed ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay tiradoodu ahaayeen ilaa lix askari kuwaasoo si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxay ka sheekeeyeen waxyaabaha ay kala kulmeen ciidankii ay ka tirsanaayeen inta sane ay ka mid ahaayeen waxa ku dhaliyey inay kasoo goostaan qaababka ay ugu biireen iyo dhibaatooyinka ay dadka shacabka ah u geystaan mid ka mid a askarta soo goostay oo ka yimid magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sababaha uu ugu soo tegey yuusuf cismaan cabdiraxmaan yuusuf xaggee ka timid magaalada muqdisho haddana waxaa joogaa degmada saakoow ciidanka aad ka tirsaneed qaybtay ahayd hay-addana wasuuda haddana waxaa isku soo dhiibay walaayada islaamka waxaana si naxariis leh iyo gacmo furun loogu soo dhaweeyey degmada saakoow wallaahi waxaa ka mid ah howlgalladoo kale marka la qaado madaafiicii iyo hubka la ridaayoo kaleete dad badanoo ku waxyeeloobo oo qofka loo socdana aa ahayn qof oo dembi aligan oo lagu kaaga dhahayo qofkan waa isagoon maaragtay dhibaato oo sheegay aan lo ku lahayn maya inay maaragtay ishag ridooyin yihiin oo wadada qaldan oo islaamnimanka baxda ay ku taagan yihiin aawadood aga soo baxay ugu horreynta marka la xoreynayo waxaa lagu leeyahay shacabka soomaaliyeed cadow kusoo duulaa xoreynaysaan lagu leeyahay marka xaqiya waxaa loo bedela baadil baadilkina waxaa loo bedela xaq marka waa wax dadka lagu maran habaabinayo sidoo kale mid kale oo ka mid ah askarta isku soo dhiibtay mujaahidiinta ayaa ka hadlay qaabka uu u galay alxamdulilahi rabbilcaalamiin magaceyga warlah maxamuud cabdisalaad ku dhashay degmada dhamaama adkeeda meelyirada turbe maanta waxaa dareemaa nasri aada iyo aada u wanaagsan xaaladihii aan ku jiray iyo qafladii aan ku jiray ilaahay iga maciino ilaahay shaqee anoo qabri aana gelin oo adduunyada korkeeda igu haleysiiya aan ku shukrina horta aniga khaasatan marka ugu horeysa waxaa ka yimid kismaayaa ka imid jubbalandaa ka imid anigio baawuri iska ah mid diriskayga ah oo cabdinaasir eed ahaan a wuxuu ugu tashkiiliyey in askari aan noqdo nin waxaa ira tababar ma geli kariye hadda iyo koob iyo tababar ma ka bixi kariye ma iga daysid markaasuu yiri tababar ma gelaysid oo qor iyo boosha lagu sii a lacagtaada gurnadan waa qaadanaysaa waan baxay jubbaland aan kamid noqday waxaa askari ahaadaba afar bilood markala joogta laba bilood markala jooga ama saddex bilood aa bisha boqol doollar lagu siiyaa kadib waxay ka hadleen sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka magacayga maxamed cabdi xuseen aa layihahdaa maasha allah maanta waxaan joogaa degmada saakow aad iyo aad aan u fiicanahay wax dhibeyna ma qabo aad iyo aadaan lagu soo dhoweeyey ragga walaalahe mujaahidiinta eh labada kun iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo labaatankii maamulka soo kuu soo dhaweeyay dadka aad ka soo tagtan maxaa ugu baaqaysaa bis maasha allah maasha allah maasha allah hadda wax la koobi kara maaha wax la koobi kara maaha haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo waa waa kuu falaqayn haddaan ku idhaahdo kulley saacad badan bay qaadanaysaa marka waxaan leeyahay walaayada si diinta ku jirta weliba bilaa dadka waxay aaminsan yihiin bilaa diin darre iyo diinta diin kale wadaan iyo dadka bargaraan kale ku jiro laakiin waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta ah oo codkayga dhagaysa doono in aysan ka jirin diindaro ee tiirka islaamka ay haystaan habqanka ciidamada kasoo goosanaya dowladda federaalk ayaa aada isu soo taraya iyagoona siyaabo kala duwan isugu soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
warkan dhegaystayaal saakey waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon diyaarad dagaal ayaa ku burburtay magaalada al khartuum ee caasimada dalka suudaan iyadoona weli ay dagaalo culus ka socdaan dalkaas waxaa sii xoogaystay iska hor imaadyada culus ee ka dhacay magaalada khartuum ee caasimada suudaan kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah dagaaladan culus ayaa imaanaya kadib markii uu dhammaaday heshiiska iyo xabad joojinta ahaa oo ay ku wada gaareen waddanka sacuudiga islamarkaana ay garwadeenku ka ahaayeen maraykanka iyo dowladda maamulka ale sacuuda wararkii ugu dambeeyey dagaaladaas ayaa sheegayay in diyaarad milatari ay ku burburtay magaalada umudarmaan taasoo la sheegay inay lahaayeen ciidamada milatariga xukuumadda ilaa iyo hadda ma jiro wax warar ah oo ka soo baxay taliska milatariga suudaan kaasi oo ku aadan diyaaradda burburtay sababta ka dambeysay iyo halka ay u socotay warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa